arrinta ah ciidanka in xuquuqdiisa uu helo waktigii loogu talagalana uu helo taasuna ay noqoto mid wax ku oola oo aysan noqonin mid daldaloolo leh laakiin daldalooladaasoo dhan in la daboolo la rabo taas waxay keenaysaa ciidanka diyaargarowgiisa inay hore kor u qaaddo ayay keenaysaa marka ciidanka xuquuqdiisa uu helo waktigii loogu talagalay taasna waxaan rajayneynaa waktiyada soo socda inuu horay u maro saas ayaan rajayneynaa ha noqoto ciidanka tababarkiisa ha noqoto oo ku saabsan dadka maamulada u haya ama maamulka u haya xagga mushaaraadka ha noqoto xagga raashinka ha noqoto in la hormariyo waxyaabo badanna lagu soo kordhiyo lana isticmaalo qalabka ama technolojyada wakhtigan la isticmaalo